bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay afariyo labaatanka bisha abriil sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka dhacdhe dhacdheer ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay ku waramayaan in weli halkaasi uu ka taagan yahay dagaal u dhexeeya maleeshiyaha beeleed siiskooda isku abaabulay oo dadka deegaanka ah iyo sidoo kale ciidamada new booliska ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya wararka dagaalada la xiriira waxa ay tilmaamayaan in labada dhinacba gurmudyo kala duwan ay helayeen ilaa iyo xalay dagaalkii maalintii shalay ayaa la tilmaamay inuu soo gaaray ilaa gabaldhicii xalay kaasoo galaaftay nolosha dad tiro ah halka kuwo kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen wararka laga helaya saaka waxa ay tilmaamayaan in mar kale dagaalkii halka uu dib kaga qarxay ayadoo rasaasta tel ay ka dhacayso deegaanadii dagaaladu ay ku dhex mareen labada dhinac maalintii shalay ayadoona dhinacyadaasi ay helayaan gurmudyo kala duwan yaasiin cabdi waris waa madaxa amniga ah ee new booliska ciidankooda waxa uu ku eedeeyey dagaalada ka dhacay halkaa inay hurinayaan maamulka galmudug asigoo tilmaamay galmudug inay garab siinayso al-shabaab sida hadalka u dhigay waxa uuna tilmaamay in waxa ay la dagaalamayaan ay yihiin shabaab iyo sidoo kale galmudug oo isku dhinaca iyo sidoo kale ciidanka new booliska dowla deegaanka soomaalida yaasiin waris waxa uu sheegay in haatan ay khasaarooyin kala duwan ka dhasheen dagaaladaasi balse waxa uu sheegay dhibaatada ugu badan inay gaartay ciidamada galmudug ee shabaabka isbahaysanaya sida hadalka u dhigay ayadoo la ogsoon yahay deegaanadaasi dadka ku dagaalamayana inay yihiin dad rayid ah oo xoolo dhaqato u badan kuwaasi oo ay doonayaan ciidanka new booliska si qasab ah in ay kaga kaxeeyaan halka ay degan yihiin dagaalka ayaa u muuqanaya mid haatan sii daba dheeraanaya welina ma jirta cid u istaagtay xalka gaarista dagaalada soo cusboonaaday ay ka taageen xadka gobolka galgaduud uu la wadaago etoobiya ayadoona dagaaladan marba marka ka dambaysa ay yihiin kuwa sii kordhaya khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhashay weerar bambagacmeed ah oo lagu qaaday xarun ay degan yihiin maamulka gobolka waa maamulka degmada xudur halkaasi oo la tilmaamay hal ruux inuu ku geerooday halka laba kalena dhaawacyo ay kasoo gaareen dadka dhaawacyada ay soo gaareen ayaa la tilmaamay in loo qaaday dhinaca iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasoo lagu dabiibayo iyadoona haatan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay howlgallo ka wadaan qaybo ka mida magaaladaasi guddoomiyaha degmada ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada haatan ay ku rood joogaan dadkii ka dambeeyay weerarkaasi saacadaha soo aadanna waxa uu tilmaamay inay rajaynayaan in gacanta lagu soo dhigo guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinkii tacadiyada inta badan ciidamada amisom ay kula kacaan bulshada soomaaliyeed ayagoo tilmaamay inaysan jirin meel looga dacwooday ciidamada amisom waxa uuna sheegay daahir amiin jesow oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi in dhibaatooyinka amisom ay geysanayso ay tahay mi mid salka ku hayso la xisaabtan la-aanka iyo sidoo kale dhisma la-aanta ciidamada dowladda soomaaliya
in ciidanka soomaaliya la tababaraa mushaarka wiilka ugandaysiga u qaataa u qaato dhulkana uu xureeyo kan soomaaliya dhibaatada ay ugu bixin karta waataa taana beesha caalamka waa iska indhatiraysaa waa ismamogeysiinaysaa waayo wadankaan aanala rabin inta badan qaranimadiisa aanan la jeclen ma hayno tacadi badan bay geysto hoyaan saraakiil looga dacwoodo male dad looga dacwoodo kala male dib ay xeranayaan markay dambe galaan ay ugu sii daran yihiino warkooda laba maqlaayo marka anigu ma garan karayo si dadka ula sii noolaan karaan oo ah ciidamada amisom dad ciidanka uganda say dadka ula sii noolaan doonaa anigu ma garanayo sababtoo accidentigooda waa badan yahay xuquuqdii dadkii ay la joogeen ma ilaalinayaan cabsi fara badan baa ka muuqata marka ma garan karayo si ay xaala u ahaan doono laakiin ciidankan ciidan dhibaatooyinkii gaari inta badan salsal iyo ka qaada waa in liir ha soo noqonin ha soo dhimanin
hadalkani kasoo yeeray xildhibaanka baarlamaanka federaalk soomaaliya ka tirsan ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalintii shalay ciidamada amisom falbareer ay kula kaceen muwaadin soomaali ah oo marayay isgoyska kilomitir foor ee degmada hodan halkaasoo gaariga uu ku jiiray odayga da-da ah waxaana la tilmaamay in burbur uu soo gaaray mid ka mida lugihiisa ayadoo haatanna lagu dabiibayo isbitaal ku yaala gudaha xarunta xalane oo ay gacanta ku hayaan ciidamada midooda afrika amisom taasi ayaa timid ka gadaal markii shacabka halkaasi ku dhaqan ay si adag kaga dhiidhiyeen in amisom ay si nabadgelyaha waddada ku marto ayadoo tacaddi u geysatay muwaadin soomaaliyeed ciidamada amisom ayaa had iyo jeer ku kaca fal lamida midka ayadoo inta badan ka baxsada goobaha ay ka geystaan falalkaasi mana jirta cid usii raacata halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ka hadlay hamaha wasaqda ee lagu soo daadiyay xeebaha dalka soomaaliya ka gadaal markii uu ka qayb galay kuwan su-aalo lagu weydiinayay wiil soomaaliya oo ka mid ah dadkii meeshaas joogay ee su-aalaha weydiinaya madaxweynaha ayaa su-aal weydiyey ku aadaneed waxyaabaha uu kala socdo haamaha sunta ee lagu daadiyay xeebaha dalka soomaaliya balse madaxweyne barack obama ayaa tilmaamay inaanu la soconin waxyaabaha uu sheegaya balse haatani wixii ka bilowdo uu rajaynaya inuu ogaado waxa uuna sheegay in dowladda soomaaliya lagala shaqay doono ciidamana loo diri doono xeebaha soomaaliya si loola socdo dhibaatooyinka inta badan ay sameeyaan burcadbadeeda iyo kooxaha ayagu cadaystay in wasaqda ay ku daadiyaan xeebaha soomaaliya hadalka madaxweyne barack obama ayaa waxa uu imaanayaa xilli ay jireen in badan waddamada caalamka in ay ku shubaan haamaha wasaqda ah kuwaasoo ka caariya xeebo ka mid ah deegaanada dalka soomaaliya guddiga sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa soo jeediyey in la meelmariyo qorshaha ku aadan golaha axsaabta siyaasadda oo ay hore usoo gudbiyeen xukuumadda soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad ayaa tilmaamay in qorshahan inta uu yaalo aan la geli doonin meelmarinta qorsho kale balse la doonaya kan in lasoo gebagabeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan si looga tago dhaxal muuqda baarlamaanka oo haatan xilligiisa uu sii dhammaanaya ayaana dadaal waxaa ugu jira sida uu ku meelmarin lahaa golaha xisaabta siyaasadda si dalkan uu u gaaro horumar iyo dhinacyo kala duwan ayadoo la filaya wixii ka dambeeya laba kun lix iyo toban in dalkan uu u gudbo qof iyo cod doorashooyin ah
oo muhiimka ahayd oo sufuradeedka lagu dhisayo axsaabta siyaasadeed sharcigan si gaar ah ayuu baarlamaanka u quseeya waa sharci siyaasadeed weeye oo waxa weeye systemkii siyaasadeed ee soomaaliya ay dowladnimada rasmiga ah ay ugu tallaabsan lahayd weeyaan sharciganna siduu xoogaha baarlamaanka ugu dhow yahay sababta oo ah annagu dhaga yimid oo baarlamaanka gudihiisa ayuu ka dhashay waana arrin aad iyo aad waxa weeye masiiri u ah doob wanaagsan oo maaragtay caafimaad qabsan inuu baarlamaanku ka yeesho ayaa looga baahan yahay oo aan waktigeeda aan siino waxaan soo jeedinayaa in fadhiga soo socda ilaa iyo intaan doodaas ka dhammaynaynana waxaan soo jeedinayaa inaan inaan ajando kale la gelin arrinkaas ayaan aad usoo jeedinayaa sababta oo ah waa arrin muhiim u ah soomaaliya gebigeedaba annagaana keennay haddaan annagiina dhammaystiri weyno oo aan meel gaarsiin weyno inta nooga hartay maandayteenna waxay nagu noqonaysaa arrin yacni bar madow bay nagu noqonaysaa
ugu dambeynna odayaasha ku dhaqan deegaanka dacadheer ee dagaaladu kula jira etoobiya ayaa waxa ay sheegeen in ayagu marnaba aysan aqbalaynin inay la yidhaahdo waxaad ka tirsan tihiin maamulka galmudug waxayna tilmaameen ayagu inay yihiin dad daga qaybo ka mida etoobiya balse ay doonayaan kuwa new booliska isku sheegay sida uu sheegay mid ka mid a odayaashaasi in si qasab ah lagu maquuniyo loona dhaco guryahooda iyo sidoo kale hantida ay ku leeyihiin halkaasi qorshaha ciidanka new booliska ayuu ku sheegay mid guracan asigoo dhinaca kalena weeraray siyaasadda galmudug
intaas waxaan lahay haweyda waxaan lalahay dhibaataha hogaale ka daayo anaga galmudug ban isma naqaan anaga dad ethoobiyaana ahay oo dalka ethoobiya ku dhaqma waxaan u qaynaa dad
dacwada ka tushay hoostooda hoose dulan ku baabiye jambigan dacwaduna waxaan leenahay dadka cayayaanka ah oo qabaa'ilka lagu dilayo isbahaystay oo new bolis uu hor socdo naadaha iyo amarka aan dhaafay aan leenahay etoobiya aan oga qabto
ugu dambaynna ee dalka serbiya ayaa maanta waxay u dareerayaan goobaha codbixinta iyagoo kala dooranaya in ay ku biiraan midowda yurub iyo inaysan ku biirin waxaana aftidan ay tahay mid in muddo ah soo jiitamaysay ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxa uu sheegay in middani ay tahay mid wax badan laga soo shaqeeyey haatan ay rajaynayaan shacabka inay qaataan go-aan ku aadan ka mid ahaanshaha midowda yurub iyo inaan lagu biirin arrintan ayaana waxay tahay mid si aad ay u danaynayaan bulshada ku dhaqan dalkaasi serbiya goobaha dadkan ay u dareerayaan alay ayaa laga dareemayaa sida lagu helaya wararka mashquul aada u fara badan warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan toddobaadka waa tan iyo inta warkan warka xiga dib aan ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh